الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال رحمه الله باب الزهد والورع وباقي كورمي زهدك يورعه ومحي زهدك waracu se muxuu yahay aلzuhd huwa tarku maa laa yanfacu fi laakhira tarku maa laa yanfacu fi laakhira waa qofka muslimka ah inuu iskaga tago wixii aan aakhiro manfacan u lahayn min qowlin aw ficlin oraaha ama wax la sameeyo waracuna waa tarku maa yukhaafu dararhu dararuhu fi laakhira waa inuu qofku ka tago wuxuu isleeyahay aakhiro ayuu dhib kuu keeni doonaa wuxuu sababu noqon doonaa in la ilaahay uu ku ciqaabo uu ku cadaabo ama wuxuu sababu noqon doonaa in darajadaadu ay hoos u dhacdo zuhdiga iyo waraca waxaa darajo sareeya zuhdiga walihaada ba uu horeysiiyey mualifku o uhi baabu zuhdi walwarac xadiida koowaad ee baabkan uu ku keenay wuxuu ku waramayaa ama uu ka waramayaa inay ka mid tahay waraca qofku inuu iskaga tago shayga xalaalnimadiisa ama xaaraannimadiisu aanay u caddaan ee ugu uga ekaado shaygii xaaraanta ahaa dhinacana xalaashii ka shabaha can الnucmaan ibn bashiiri radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam oo yaquulu leh wa ahwa nucmaanu nucmaa wuxuu ku foorariyey biisbacayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhagood ishaara ilaa anahu samicahu min annabiy calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inuu xadiidka ka maqlay rasuulka oo cid kale uga soo warisay aanay jirin labadiisa dhagood uu kaga maqlay wuxuu lahaa buuri rasuulku ina alxalaala xalaashu bayinu waa mid cad oo ilaahay baa ku caddeeyey kitaabkiisa ama rasuulka axaadiida saxiixa kaga warramay wa ina alxaraama xaaraamtuna bayinun waa mid cad wa baynahumaa dhexdooda waxa ahaado labada udhexeeya xalaasha cad iyo xaaraanta cad mushtabihaatun waxyaabo xukunkoodu qofka uu iskaga dhex darsanayo oo bimacnaa aanu u caddaanahayn xalaalna qofka uguma cadda xaaraanna uguma cadda laa yaclamuhuna garan maayaan masaa-isha mushtabihaadka kahiirun in fara badan oo min annaas dadka ka mid ah laakiin waxaa garanaya ahlulcilm alraasikhuuna fiih culimada cilmiga u dhaadhacay faman itaqa shubahaati qofka iska ilaaliya waxyaabaha shubahaadka ee xukunkooda aan u caddayn faqad istabra'a wuxuu baraa-o iyo badqab u raadsaday lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisa waman waqaca qofka ku dhaca fi shubahaati waxyaabahaasi shubahaadka ah xaaraan iyo xalaal midnaba aan ugu caddayn waqaca wuxuu ku dhacay dhab ahaan fi lxaraami xaaraanta karaaci wadalikaasi karaaci waa sidii qofkii xoolaha la joogay yarcaa ku raacaya xoolaha uu la joogo xawla alximaa seeraha hareerihiisa yuushiku wuxuu u dhow yahay yaqaca inuu dhaco fiihi seeraha dhexdiisa uu ku dhaco xoolihiisu ay u daataan alaa hooye wa ina likulli malikin ximan seere ayaa boqor kasta u sugan alaa hooyay wa ina xima allaahi ilaahay seerihiisu maxaarimuhu waa waxa uu xaaraantimeeyey alaa hooyay wa ina fi ljasadi mudqatan wa ina mudqatan waslad baa fi ljasadi jidhka ku jirta idaa salaxat hadday hagaagto salaxa waxaa hagaagaya aljasadu jidhka kulluhu dhammaanta wa idaa fasad hadday kharibantana fasada waxaa kharibmaaya aljasadu jidhka kulluhu dhammaanta alaa hooyaay wahiya wasladaasi alqalbu qalbiga wey muttafaqun calayh xadiidkani wuxuu tilmaamayaa horta waa xadiid cadiim ah oo culimadu ay ku dareen axaadiida islaamka asalka u ah ee axkaamtiisu ay ku wareegeyso oo barhkood ay yidhaahdeen waa thuluthu lislaam islaamka marka loo qaybiyo saddex meelood qeyb ka mida ayaa xadiidkani uu ka hadlay oo alxaraamu waalxalaal xalaasha iyo xaaraanta waxaa xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa inay la gudboon tahay qofka warka sheegaya gaar ahaan warku hadduu yahay mid muhima oo axkaam fara badan lagu dul dhisayo waxyaaba fara badani ay ka dhalanayaan an yu-akidahu bilmu-akidaat alatii tuqnicu saamica inuu warkiisa ku adkeeyo waxyaabaha warka lagu adkeeyo ee qancinayo qofka warkaasi maqla saasi awgeed ahwa nucmaanu biusbucayhi ilaa udunay warkan muhimkaa wuxuu ku adkeeyey saxaabiga nucmaan inuu labadiisa farood ku foorariyo labadiisa dhagood isagoo dadka u caddaynaya inaan xadiidkan wax shaki aanu kaga jirin ee uu ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa ana alashyaaa min xaysu alxilli waalxurmati halaathatu anwaac ashyaadu marka laga eego dhinaca ma xalaal baa mise waa xaaraan inay tahay saddex nooc nooca koowaad waa alxalaalu albayin ee asariix waa shay xalaala oo xalaalnimadiisu ay caddahay waxaa mihaal ama tusaale u noqon karaa shurbu lmaa cabitaanka biyaha iyo aklu laxmi alqanami waalibili waalbaqar cunitaanka hilibka geela iyo lood iyo adhiga nooca labaad waa shay xaaraannimadiisu ay caddahay oo aanu daah saarnayn alxaraamu lbayin waxaa tusaale u noqon kara xaaraanta cad shirkiga iyo zinada iyo sariqada oo atuugada iyo cabitaanka khamriga iyo goynta nafaha macsuumka ee dhiigooda aan la xalaalayn nooca saddexaad waa shay mushtabiha macanaa gayru waadixi lxukm xukumkiisu aanu caddayn oo dadka in fara badan oo ka mida ayaanu xalaalnimona ugu caddayn xaaraannimona ugu caddayn ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa waa ku caddeeyey xaaraan iyo xalaalba sidaa uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin ilahay baa yihi waanzalnaa ilayka alkitaaba tibyaana likulli shay kitaabka qur-aanka baanu kugu soo dejinay nebi maxamedow isagoo shay walba caddaynaya wa qaala tacaala waanzalnaa ilayka alkitaaba litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aanka waxaanu kugu soo dejinay dadka si aada ugu caddayso axkaamtaa iyo sharaa'icdaasi loo soo dejiyo ood ugu fasirto laakiin kitaabka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka dadku aqoon uma wada laha kuwa aqoonta u lihina isku derajo kama taagna sidaasi awgeed waxaa dhacaysa masaa-isha qaarkood ashyaada qaarkood xukunkoodu in dadka qaarkood uu ka qarsoomo aduu caddaan weydo ma xalaal baa mise waa xaaraan waxaana taas sabab u ah u noqon kara arrimo badan arrinta koowaad waxay tahay inuu yahay qofku qof caamiya oo isagoo aan sadarka akriyin oo cilmi aanu lahayn kitaabka iyo sunnada culimadiina masaladii waa isku khilaafeen oo qaarna waxay dhahdeen waa xalaal qaarna waxay idhahdeen waa xaaraan masaladaasi waxay ka no ka mid tahay mushtabahaadka ayay ka mid tahay marka qofkaa loo eego waxaana diintiisa iyo dabnimadiisuba ay ku badbaadaysaa inuu iskaga tago oo uu iska daayo shaygaa culimana ay tidhi waa xaaraan culimana ay tidhi waa xalaal isaguna aanu lahayn cilmi uu ugu garqaado culimadaas oo uu ku garto labada ka saxsan suurtagal maa labaduba inay saxsan yihiin oo shaygu mar qura ma noqon karo xalaal iyo xaaraan labada xukun midun buu leeyahy laakiin qofkani awood ma laha uu ku kala saaro labadaasi madhab ama qowl ka saxsan waxaa kaloo sabab u noqda tacaarud aladilla inay adiladu ama laba aayadood baa masalada ka hadlaya waxay qofkii ula muuqdaan inay iskhilaafsan yihiin xaqiiqa ahaan isma khilaafsanee qur-aanka ilaahay isma khilaafo laakiin qof bay ula muuqan kartaa inay iskhilaafsan yihiin in aanu qur-aanku iskhilaafinna waxa u daliila qowlka ilaahay uu yihi walaw kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira hadduu ka iman lahaa qur-aankani ilaahay cid aan ahayn agteeda iskhilaaf fara badan bay ku arki lahaayeen laakiin ilaahay xaggiisa ayuu ka yimi oo iskhilaafi maayo waa kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusila waxaa taa tusaale u ah cuhmaan ibnu cafaan baa waxaa la weydiiyey ninka ma u bannaan tahay laba hablood oo walaala ah oo addoommo u ah inuu labadaba isticmaalo oo u galmoodo addoon ahaan uu ugu galmoodo ila ninka addoontiisa ilaahay baa u xalaaleeyey waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila calى aswaajihim aw ma malakat aymaanuhu waa ka yidhi ilahay wاlmuxsanaatu min annisaai ila ma malakat aymanukum cuثmaan ibnu cafaan wuxuu ihi axalatumaa aaya waxaramatumaa aaya ka istaagay masaladaas aayadna way xalaalaysay bu aayadna way xaaraantimaysay wa sida aniga ayla muuqata buu leeyahy oo aayadee baa xaaraantimaysay waxaa xaaraantimaysay wa an tajmacuu bayna اlukhtayni ila ma qad salaf waxaana xalaalaysay aw maa malakat aymaanukum oo aayaddani waxay leedahay laba walaala ah ma jamcin kartaan inkastoo ay nikaaxa iyo guurka ka warramayso aayaddanna waxay leedahay wixii addoome aada leedihiin iyadoon kala qaadin inay walaaliyiin iyo in kale waa laydin xalaaliyey marka waa tusaale un masaladaas sida raajixi waa inaanay banaanayn ninku laba hablood oo walaalo addooma inuu haysto oo labadaba uu galmoodo waayo asal waxa u ah alfuruuj alxurma farji waxaa asal u ah inuu xaaraan yahay haddii markaa laga shakiyo xaaraan baa mise waa xalaal xagga xaaraannimada la xoogeynaya oo la badinaya waxaa kaloo sabab u noqon kara inuu shaygu noqdo mid mushtabaha qofka xalaal iyo xaaraan midnaba aan ugu caddayn in masalada uu ku soo arooray xadiid daciifi deetana qofku uu ka shakiyo ile dacfigiisu mid qaciyo midi lagu jaray maaha waxaa dhici karta inuu caalim maanta idhaahdo waa saxiix berrina u ihahdo waa daciif maalinba sida uga muuq arrimahaasi iyo kuwo kale waxay sabab u noqdaan in masaa-isha qaarkood dadka qaar ay ka ishkaal galaan oo qofkii ay u caddaan weydo masaladaa xukunkeedu xalaalnimona masalada ugu caddaan weydo xaaraannimona ay ugu caddaan weydo hadday masalada xalaalnimo ku cad qofka muslimkaah mawqifka uu ka istaagaya waa inuu xalaal u aamino weeyo sida xalaasha uula dhaqmo masalada xaaraannimo ku cadna qofka muslimkaahi wixii ilaahay u yihi xaaraanta ka yeela waa inuu ka yeelo waxaa timi masalada saddexaad waa masalada qofka xaaraan xaaraan iyo xalaal midna baan ugu caddayn dadkao dhanna sidaa uma noqon karta masaladu waa dadka qaarkood un laa yaclamuuna kathiiru min annaas masalada mawqifka muslimku uu ka istaagayaa waa inuu iska ilaaliyo oo shaygaasi uu ka shakiyey ma xalaalba mise waa xaaraan waa inuu iskaga tago waayo inuu iskaga tago ayaa diintiisu ay ugu badbaadeysaa oo shaygii xaaraan iyo xalaal midna kuugu caddaan waayo dee xalaasha marka horeba inaad ka tagtaa kuu banaanayn ee intii aada xaaraan ku dhici lahayd xalaale ha ku seegto waa inuu mawqifkaagu u noqdo waxaad markaa ka badbaadeysaa inaad sharciga khilaafto oo diintaada dabeetana dhaawac gaadho nuqsaan ay gaadho waxaa kaloo aad ka badbaadeysaa cirdigaaga iyo sharaftaada inuu dhaawac gaadho oo haddii shaygaa aada samayso waxaa dhici karta in dadka qaarkood ay yidhahdaan hebel xaaraanta ayuu markaa sameeyaa ama uu isticmaalaa ama uu ku dhaqmaa marka intii lagugu aflagaadayn lahaa ee sharaftaada wuxuu dhibi lahayd iskaga tag waxaa kaloo xadiidkanuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam inoogu caddeeyey annahu yanbagii lilinsan an yastabri'a lidiini wa cirdi qofka inay la gudboon tahay had iyo jeer ale inuu ilaashado diintiisa iyo sharaftiisaba oo waxa uu nuqsaan usoo jiidi kara diintiisa ama nuqsaan usoo jiidi kara sharaftiisa waa inu noqdo qofka muslimkaahi mid ka dheeraada mawaaqica shubah walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ictikaafsan ayaa xaaskiisii safiya bintu xuyey masaajidka ay kusoo booqatay kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yaro raacay isagoo sii yaro dhaweynaya isagoo markaa safiya la taagan oo inuu dib uga noqdo doonaya ayaa waxaa soo maray laba nin fa asraca way degdegeen horey u dhaafeen markaasaa rasuulku uu kuhi calaa rislikumaa inahaa safiya bintu xuyey war ku yar iska socda buu hi hamoodina gabarh kale inaan la taaganay waa safiya bintu xuyey yaanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam in saxaabadaasi shaki uu galo shaydaanku wax qalbigooda uu ku tuuro ayuu ka dadaalay oo markaa meesha uu ka saaray faqaala subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasaana rasuulka ilaahayow maadaanu ku tuhmi karnaa markaasaa rasuulku uhi ina shayطaana yajri min ibni aadam majra dam wa inii khashiitu an yaqdifa fi quluubikuma fii quluubikuma shara aw qaala shay-a shaydaanku bani aadamka wuxuu ka maraa halka dhiigga uu ka maro xididada dhiigga ayuu maraa marka waxaan ka baqday inuu qalbiyadiina shar ku tuuro oo idinku idhahdo baleeg rasuulkii baa halkaa gabadh la taagane oo la haasaawaye marka hadalka waxaan u idhi arrinta noocaasa baan ka hortegaya waa istibraa lidiini wa cirdi waxaa kaloo xadiidku uu caddaynayaa anna man lam yattaqi ashubahaat yajiruhu dalika ila alwuquuci fi lxaraami sariix waxyaabaha shakiga leh qofka aan iskaga fogaaneen iska ilaalin taasi waxay ujiidaysaa u hogaaminaysaa inuu ku dhaco xaaraanta cad bal tusaalaha la yaab kale uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi uu inoogu sawiray u fiirso haddii nin boqori meel uu seereeyo oo meeshaasi uu idhaahdo xoolaha lama daajin karo ciidan uu dhigo ninka meeshaas uu yidhaha ninka xoolihiisu meeshaasi ay u dhacaanna waa la ciqaabaya ninka xoolihiisa halkaa ka fogeyn waaye maxaa laga filanaya inay u daataan soo maaha meeshaa laga mamnuucay kadibna lagu ciqaabo sidaa waxaa ka dhigan qofka ka fogaan waaya arrimaha xaaraanta u dhow ee laga shakisaya xaaraannimadooda ama xaaraanta aaggeeda qofka ka fogaa waayo inuu xaaraanta ku dhaco ayay xaaladiisu ku dambaynaysa waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa ay culimadu idhahen xataa shayga makruuha ka fogow oo haddaad makruuha samayso xaaraantii baad u dhawaatay waxa ku xigaa waa inaad xaaraantii u samayso had ya jeeraana naftaada iyo xaaraanta waa inaad udhaxaysiiso masaafo dheer oo aanay markiiba naftu xaaraanta gaadhi karin laakiin haddii xuduuddii xaaraanta aada ku soo dhawaato waxa markaa adiga xaaraanta idinkala xiga waa simbirraxashawn inaad ku siibaton ayuunbaa idinkala xiga marka xataa makruuha shayga makruuha ah iska ilaaliyo ka fogow waxaa xadiidka laga faa'iidaysanaya fiihi saddu daraa'ic in la xidhoo la awdo waxyaabaha qofka sabab ugu noqon kara inuu dembi ku dhaco ama xaaraan uu sameeyo man waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam xataa shayga mubaaxa ah ee aada istiraado wallahi shaygaa mubaaxi xaaraan buu ku gaadhsiin karaa tusaaleaan hadalkii oo kale mubaaxa sheekadii mubaaxa haddaad tiraa sheekadaas waxay kuula geli doontaa xan ama waxay kuula geli doontaa inaad dad isku dirto ama waxay kuula geli doontaa qof cirdigiisa iyo sharaftiisa inaad meel kaga dhacdo waa inaad iska dayso shaygaa mubaaxa ah waayo wuxuu imika waddo u noqday asalkiisu mubaaxba ha noqdee shay xaaraana waxaa xadiidka laga faa'idaysanayaa xusnu tacliimi nabiyi calayhi salaatu wasalaam macali macalinnimo wanaaggii rasuulka macalin aada u wanaagsan buu ahay dadkana si fiican wuxu fahamsiiya had ya jeeraalana noloshooda tusaale uga keena ay dhammaantoodba fahmi karaan qof waliba waa fahmi karaa seeraha qofka xoolihiisa ka fogeyn waaya inuu halis u yahay inay xoolihii seerahaasi u dhacaan dabeetana ciqaab uu mutaysto taasuu rasuulku ugu tusaaliyey ilaahay seera ayuu leeyahay bun rasuulku calayhi salaatu wasalaam seeraha ilaahayna waa waxa uu xaaraantimeeyey wuxuu doonayaba ha noqde waxaa ilaahay u xaaraantimeeyeyna in loo dhawaado ma ogola tilka xuduud ullahi falaa taqrabuuha buuhi ilaahay waxa uu xaaraantimeeyey xad ayaa ka sokeeya qofka la yidhaha ka tallaabo tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ana alqalba huwa almudabiru liljasad qalbigu inuu yahay ka maamula jasadka qalbiguna laabta ayuu ku yaallaa waa ka ilaahay yidhi inaha laa tacma alabsaar walakin tacma alquluub alati fi suduur halka qofka laga maamulo waa qalbiga dimaaqa maaha maskaxda maaha culamaau shariica waxay yidhahan qofka waxaa laga maamulaa qalbiga ee lagama maamulo maskaxda sidaasuu yihi imaamu axmed raximah llah walahu itisaalu bidimaaq laakiin qalbigu wuxuu xidhiir la leeyahay maskaxda oo maskaxdu waa almaxatatu taani waa kaalinta labaad oo amarku meesha koowaad uu kasoo fulaa ama diidmadu waa qalbiga kaalinta labaad uu kusoo dhacayaa maskaxda kadibna maskaxdu jidhkay usii gudbinaysa taa wax khilaafsan minaysaa xamsow ya nacam culamaau abiican waxa dhamey qofka dimaaqa laga maamulaa laakin taa qur-aanka iyo sunnuhuba waa khilaafsan yihin waa kaa rasuulku le alaa waina fi ljasadi mudqa ida saluxat saluxa aljasadu kuluh wa ida fasadat fasada aljasadu kuluh wuxuu rasuulku xadiidkan inoogu sheegay amse waxaan uweydiinaya waa waa dhakhtar weeyaan waa shaqadiisa wuxuu rasuulku xadiidkan inoogu sheegay meliku alacdaa inuu yahay alqalb boqorka xubnuhu waa qalbiga isaga ayaa maamula haddii isagu uu khayr farana khayr bay samayn xubnaha kale hadduu shar farana shar bay samayn doonaan ahlucilmiguna waxay yidhaahdaan alqalb waa kalinaa walacdaa waa kalmakaarif qalbigu waa weelkii ay wax ku jireen ayuu ka dhigan yahay xubnuhuna waxay ka dhigan yihiin weelkii yaraa la darsanayay marka had iyo jeer aale waxay soo daraanuun waxaa qalbiga ku jira haddii qofka qalbigiisu hagaagsan yahay khayr iyo wanaag baa ka ka muuqanaya oo kasoo ifbaxaya hadduu qalbigiisu xun yahayna shar iyo xumaan baa kasoo ifbaxaysa wakulu inaain biladii fiihi yandaxu weel kastaaba wuxuu dhididaa wixii lagu shubay soo ma haddii markaa la gembiyana waxaa ka soo baxaa waxaa ku jira uun ayaa ka soo baxay hadduu waxun yahay iyo hadduu wax wanaagsan yahayba walihaada baa ilaahay uu sheegay halka qofku wax ka fahmaa inay tahay qalbiga fatakunu lahum quluub yacqiluuna biha aw aadaanu yasmacuuna biha fainaha la tacma labsaar walakin tacma alquluub alati fi suduur qalbigaa wax lagu fahmaa oo caqliguna halka uu ku jiro ah alinsaanu yacqilu biqalbihi la bidimaagih saasi ay aayadda qur-aankii ay tilmaamaysaa waxaa xadiidka laga qaadanaya qofka muslimka ahi inuu had iyo jeraale qalbigiisa ka warhayo waxyaabaha qalbiga sumaynaya ee dilaaya ama qalbiga xanuunka ku ridaaya ee indhatiraya ee dhegatiraya ee carab tiraya ee caqliga ka qaadaya waa inuu iska ilaaliyo qofka muslimka ahi waxaa qalbigiisa qallajinaya dawaa-u qalbina waa waxyiga waxaa qalbiga daweeyaa waa waxyiga ilaahay uu soo dejiyey kitaaban wa sunna aayaadka qur-aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu xadiidku dhiiri gelinaya alwarac oo qofku inuu iska daayo wuxuu isleeyahay dhibaata kaaga iman doontaa xaggiisa oo aakhire ayaa lagu qabsan doonaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi tacisa waxaa halaagsamay oo hoogay oo khasaaray cabdu diinaari diinaarkii addoon u noqday diinaarkuna waa lacagta dahabka ka samaysan wa dirham iyo dirhamkii addoon u noqday waa lacagta fidada ka samaysan walqatiifati marada qatiifada la yidhaahdo waa maro markaa le raamo ka addoon u noqday baa halaagsamay oo hoogay oo khasaaray sifadiisu waa maxay in ucdiya haddii la siiyo radiya raalli buu noqon wa in lam yucta haddaan la siina lam yarda raalli noqon maayo akhrajahu albukhaari xadiidkan hada alxadiid yuxadiru min xub الdunya aladi yasilu bاlinsani ila tadaluli laha xadiidkani waxa uu ka digayaa jacaylka addunyada ee qofka bani aadamkaa gaadhsiinaya inuu addunyada u dulloobo oo maxaa cabdu dinaar loogu magacaabiyo cabdu dirham iyo cabdu lqatiifa miyuu u sujuuday miyuu u tukaday miyuu u soomay maya ee tadallala uu u dulloobay oo meesha dirhamku gala iyo dinaarku kuwani waa tusaale una iyo adduunyada noocyadeeda kale ayuu ka dabagelayaa ama ha noqoto meel ilaahay ka mamnuucay ama meel ilaahay ufasaxay ama ha noqoto meel sharaftiisu ay ku jirto ama meel aanay sharaftiisu ku jirin adduunyada ayaa qalbigiisa hantiday iyo fikirkiisa iyo caqligiisa iyada ayuunbuu ordayaa iyaduu ku seexdaa iyada ayuu kusoo toosaa hamigiisa u weyn waa hamu dunya wey waa hamiga adduunyo aakhiro maba xusuusna waa xadiidku uu tusinaya man kanat addunya akbara hamihi fainahu khaasir qofka adduunya ay tahay hamigiisa u weyni qof khasaaroobay weeyi otacisa buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu la tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika faulaa'ika hum lkhaasiruun ilaahay muuminiinta wuxuu ku waraya ana idinka mashquulin xoolihiin iyo caruurtiinu dikriga ilaahay qofka sidaas sameeya ee maalkiisa iyo awlaaddiisu ay dikriga ilaahay ka mashquuliyaanna kuwa khasaare buu ka mid yahay isagu wuxuu isleeyahay waa macaashta wallahi maanta waxa weeyaan macaash fiican baan ku dhuftay buu leeyahy salaaddii baana iibkaasi uu dhaafiyey ka yadunu nafsahu raabixan wahuwa fi lxaqiiqati khaasir wuxuu isu malaynaya inuu macaashay dhab ahaana waa maxay waa mid khasaaroobey wey khasira addunya walaakhira dalika huwa alkhusraan lmubiin وفي hda الxadيiث أنh ينbغي للإنسان أn يkرج الduنيا min qلبه qabla أn تufaaجiأah الmنyة waxadiidka laga qaadanaya inay la gudboon tahay addoonka muslimka inuu adduunyada qalbigiisa ka saaro jeebkiisa iyo gacantiisa iyo khasnadiisa iyo dhaaf qalbigiisa ayaanay gelin intaanay geeridu kusoo kedi waa inuu sidaa yeelo hadduu sidaa yeeli waayana yakunu cabda daliila laha addoon dulaysan buu adduunyada unoqonaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya fiha alishaara ilى ana man tacalaqa bishayin tacaluqa taaman saara lahu cabd saara lahu mila alcabd qofka shay ku tacaluqe iska laalaadiye ku xidhma ku xidhan dhamaystiran shaygaasi addoonka oo kale ayuu unoqonaya lidalika u fiirsa kuwa yidhaha waxbaanu caashiqnay quluubtooda waxay ku tacaluqdeen bigayr illah markaasay addooma unoqdeen koodii gebi waa kii lahaa laa tadcunii ila biya cabdiha biya cabdaha fainahu ashrafu asmaa'i buu leeyahy gabadh buu markaa uu ka sheekeynaya qalbigiisu ku tacalluqay markaasaa wuxuu leeyahy wax kale ha igu yeedhine waxaad igu yeedhaan addoonkeedii yaa cabda fulaan igu iblaaye addoonkeedii magacyadeeda ka u sharafta badan weeyaan kaasi u manaa addoon buu noqday wa fi anahu yanbagii lilinsaani an yatacalaqa qalbuhu billah addoonka waa in qalbigiisu ilahay uu ku xidhmay addunyada aanu ku xidhmay wa an yakuna ridaahu fi ma yurdi illah wa sukhtuhu fi ma yuskit illah waxa uu raalli ka noqon ku noqonaya waa noqdo waxa ilahay raalli gelinaya waxa ka cadhaysiinayana waa noqdo waxa ilaahay uu ka cadhoodo maaha qofka jacaylkiisa iyo cadhadiisa iyo ixtiraamkiisa iyo weynayntiisa iyo qadarintiisu inay noqoto mid adduunye ku xidhan marka xadiidkani wuxuu ka warramayaa addoonka in looga baahiya sifada zuhdiga oo ah inaanu adduunyada ku tacalluqin waayo aakhira waxba ka tari mayso wuxuu ilaahay daraaddii ula baxay mooyahay ama cibaadada u kaalmaysa waraciina xadiidkani waa tilmaamaya oo ah waxa qofku uu ka baqayo inuu aakhiradiisa waxyeeley yeeleeyo inuu iskaga fogaado وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxuu hi أخذ رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi wuxuu qabtay bu hi bmankiby bmankibiya labadayda garab rasuulku qofka ma dadka markuu la hadlaayo qowl buu ku baraarujin jiray s xadiidka نucmaan hore aynu ku aragnay alا وإna في الجسد مضغة alا hooyaay soo jeestahay bay ka dhigan tahay maqlaay marna ficil buu ku baraarujin jiray sida qofka inuu dhirbaaxo ama inuu garabka ka taabto markaa ibnu cumar wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam labada garab buu iqabtay waa soo jeedinaya hadalkuu soo wadaana hadal muhim oo in loo dhag raariciyo mudan inuu yahay buu dareensiinaya fa qaala wuxuuhi rasuulku kun waxaad ahaataa ibnu cumar ow fi dunya adduunyada dhexdeeda kaanaka sidii aad tahay oo kale gariibun qof waageeniyo waddankiisii meelaan ahayn jooga aw caabiru sabiilin ama wadahaye mid ah oo bimacanaa soconayaba safar ku jira wa kaana wuxuu aha ibnu cumar ibnu cumara radia allahu canhuma yaqulu mid yidhaahda idaa amsayta markaad galabaysato falaa tantadir isabaax subaxa ha sugin ha ku xisaabtamin inaad waaga berigiisa nolol ku gaadhi doonto wa idaa asbaxta marka waagu kuu bariyana falaa tantadir ilmasaa galabnimada ha sugin ay sodhan ilaa galabta waad noolan noolaanaysaa wakud ka ka sahay qaado min sixatika caafimaad qabkaaga oo lisaqamika markaad xanuunsato u sahay qaado wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado oo ka faa'iidayso oo limawtika geeridaada iyo dhimashadaada u sahay qaado akrajahu albukaari waxaa xadiidka laga faa'iidaysanayaa xirsu nabiyi cala alwasiyati fima yanfac rasuulku inuu ku dadaali jiray saxaabadiisa iyo ummaddiisaba inuu u dardaarmo waxaa nafciga iyo waxtarka u leh wa fiihi anlaa yarkana alinsaanu ila addunya wa anlaa yatakidaha maxalla iqaama waa inaanu qofku moodin addunyadan inay tahay deegaankiisii rasmiga ahaa oo aanu isdhigan waa inuu ogaado adduunyadan inuu ku yimi socdaal bani aadamka halkee asal u ahayd jannada nabiy llaahi aadam maskankiisa iyo hoygiisa iyo gurigiisu jannadu dembi iyo khalad dhacayba sabab u noqday in laga soo saaro xaggaasaa laga soo hayaabay jannada bisababi macsiya wa mukhaalafa waaxida xaggiina waa loo socda aakhiraa loo noqonaya wataquu yawman turjacuuna fiihi ila allah marka adduunyadani waa degal lagu habeen dhaxayo wey oo la dhaafayo imaha meel si rasmiya loo degan yahay weliba waxaa dhow goorta guud ahaanba laga guuri doono bani aadam oo dhamiba ay ka hayaami doonaan ikhtaraba linnaasi xisaabuhum fii gaflatin mucriduun buuhi ilaahay dadka waxaa usoo dhawaaday waktigii qiyaamo uu dhacayay ee la xisaabinayay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar qiyaami waa soo dhawaaday bucidtu ana wasaacatu kahaateyn buri rasuulku labadaa farood bal u fiirsada inteeba isdheeriyin wax yar soo maaha farta murdisada iyo fardhaxadu intay isdheeriyin wax yar soo maaha aniga iyo qiyaamo anagoo sidaa isku ah ayaa laysoo diray buri rasuulku manaa qiyaamo waxaan ka soo horreeyay inta fartaas ay fartaa kale kasoo horeyso oo adduunyada cumrigeeda marka maalin lagu tusaaleeyo ummadda nebi maxamed intay ka soo gaadhayba sida uu rasuulku ku sheegay xadiidka bukhaari iyo muslim wariyeen waa casar ilaa maqrib inta udhaxaysa yaani adduunyada gebigeedaba cumrigeeda maalin ka soo qaata maalintaa intii kaloo dhami way tagtay inta ummadda nebi maxamed ka soo gaadhay waa casar ilaa maqrib waa in aada u yar soo maha saacatayn imika soo maha laba saacadood ama laba saacadood waxlabay mararka qaarkood noqotaa mararka qaarkoodna wax yar baa ku darsa ku darsana afar iyo labaatankii saacadood baynu laba saacadood kasoo gaadhay marka taasi maxay tusinaysaa adduunyadan in goorta laga hayaamayo bani aadam o dham ay ka hayaamayaan aakhiro loo hayaamayo inay dhowdahayba waxaa kaloo taa kaba sokaysaba qof walba qiyaamihiisii baa qiyaamaha kale ka soo horeeya qof walba qiyaamaha u gaarkahay waa geeridiisa oo ummadda nebi maxamed cumrigeedu aad buu u gaabayo marka qof qof loo eego oo rasuulku wuxuu yihi acmaaru ummatii maa bayna sittiin ila sabciin cumriga ummadaydu waa lixdan ilaa toddobaatan inta ka dhaxaysa wa qaliilun man yajuusu dalik waxa aada u yar cidda dhaafta inta ah toddobaatan jir dadka dhaafe ummadda nebi maxamed ka mid i marka kuwa aan gaadhinba loo eego aada ba u yari waa qaliil waana arrin aynu dhammaanteen ba aragnay sidaasi awgeed qofka muslimkaa xaqiiqada waa inuu taabto ogaado adduunyadan inay tahy maxaqatu tasawudin kaalin laga sahay qaadanayo un oo laynoo keenaba inaynu ka sahay qaadana un kaalintii aada shidaala kaga shuban lahayd aad kasii socon lahayd haddaad ka ag fadhiisato ka waran oo saaa quruxda iyo dhaldhalaalka iyo macmacaanka halkaa yaalla uu ku dago hal anta min alcuqalaa la bal anta miman qaala allahu fiihim darhum yaأkulu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun iska daa nebi maxamedo hadday ku maqli waayeen iska cunaan oo ha iska cabbaan oo ha raaxaystaan oo yididiilada yididiilada ay ka qabaan iyo rajaday ka qabaan adduunyada inay sii joogaan ha mashquuliso fasawfa yaclamuun maalin kale garan doono marka la qabto mar allaaliya marka bani aadamka nafta laga qabtay xaqiiqada hor imanaysa markaasuu odhanayaa sida ilahay u uhi xataa ida jaa axadahum lmawtu qaala rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fima taraktu kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yubcathuun marka midkood geeridu u timaadee nafta laga siibo ayuu odhanaya ilah dunyada dib igu celi camal saalixa aan soo sameeyay waxa le waa hadal uu iska yidhi kusoo noqon maayo ilaa uu qiyaamuhu dhacayo laga soo saari maayo halkaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inala doonayaa aakhiro weliba halkeeda wanaagsan oo aljanna walihaadaa buu ilaahay inoo jideeyey waddooyinkii halkaa ina gaadhsiin lahaa innaguna dhaldhalaalka adduunyaynu ku mashquulsanay turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira waxaan mudnayn in lagu farxo laga daba dhacay inu ku faraxsanaynu ka daba dhacsanay wafarixuu bilxayaati dunya wama alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa mataac nolol adduunyay ku faraxsan yihin noloshan adduunyo o dhamina haddii la garab dhigo jannada iyo naciimka ilaahay subxaana watacaala uu dhigay saaxiid yare qofka musaafirkahay degta uu saarto oo kale ayay noqonaysaa oo shay aada u yaro weliba qiimo badan aan lahayn marka adduunyada yaan la ysku ilaabin yaan laga daba dhicin adduunyada zuhdu fi dunya baa laynooga baahan yahi adduunyada intanaynu dhex joogno waxaan aakhiro waxbaa inooga tarahayn inaynaan ka daba dhicin waa inaynaan ka dhigan mawtin meel aynu deganna waa inaan ka dhigana macbar birish aynu ka tallaabayno o kale daara waxsha waa inay noqoto waxaynu ogsoonnahay qofka waddankiisii meelaan ahayn joogaa isma dhigte wuxuu tabaabasho ugu jiraa siduu waddankiisii ugu noqon lahaa ka safarka ku jira ee socdaalkiina sidaas oo kale meel hadduu ku yaro nasto ama uu ka sahay qaato halkaa iskama yuurursado oo iskama dego ee socdaalkiisa ayuu sii wataa insaanka caqliga badane go-aankani waa ka fursadaha ka faa'iidaysanaya oo caafimaad qabku waa fursad weeye waana nicmo weyn inta caafimaad uu kula gaari doonana garan maysa waxaa dhici karta inuu kugu soo socdo xanuun ku legda oo socodka kaa fadhiisiiya marka intaad caafimaad qab oo cibaadadii xataa yacnaa kuu suurto gelin waayo marka intaad caafimaad qabto waa fursada fursaddaa ka faa'idayso noloshu waa fursad mar haddaad dhimato khalaas ma shaqaysan karti camalkaagina waa go-aya idaa maata ibnu aadam inqataca camalu ma toobad keeni karti intan aad nooshahay baad toobad keeni karta intan aad nooshahay baad camal saalixa samayn karta ood ilaahay ugu dhawaato laakiin mar haddaad dhimato khalaas arrimahaas oo dhami waa gabagaboobeen walihaada baa rasuulku uhi ikhtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidaysa intaanay shan ku haleelin waxaad ka faa'iidaysataa firaaqada intaanad mashquulin waxaad ka faa'iidaysataa dhalinyaronimada intaanad gaboobin waxaad ka faa'iidaysataa haninimada maalkaad haysato xagga aakhiro uga faa'iidayso inta aanu faqri kugu dhicin maalka iskuma hubtini waxaad ka faa'iidaysataa caafimaad dabka inta aanad xanuunsan waxaad ka faa'iidaysataa nolosha inta aanad dhimanay geeri aanay ku haleelin waxaa xadiidka laga faa'iidaysanayaa fiihi alxahu calaa qasri alamal waa inaad noqoto qof rajada uu ka qabo sii joogitaanka adduunyada aada usoo gaabiyey oo rajo ha ka qabin inaad adduunyada in dheer sii joogayso taas waxay sababka ugu noqonaysaa taswiif camalkii saalixa inaad dib u dhigto oo tawbadii aada dib u dhigto waana waxaa dad fara badan sabab ugu noqday cibaado la-aanta alxamdu lilah iminka waa kuwa dhalinyartu masaajida camiraya ee buuxinaya berigii hore qofka isagoo dhalinyara markaa tukada waa lala yaabi jiray soo ma waxaa la odhan jiray war kan maxaa loo sheegay waaba dhalinyare kaanamaa in lagu yidhi qofka yacnaa waad noolaanaysaa inaad oday noqoto ama aada islaan noqoto qofku waa inuu ogaado geeridu inay tahay waran lagu soo rideeyo kusoo maqan intuu usoo jirana garan maayo gooruu ku dhici doonana garan maayo imisaa mid shaab oo dhalinyaro ah geeriyooda imisaa oday muddo sii noolaa imisaa mid buka muddo iska nool imisaa mid caafimaad qaba markiiba nafta laga qabanay ka dhalinyaronimadaada da-yaraantaada iyo caafimaadkaaga iyo ha isku hadlayn oo hamoodin geeridu inay kaa fog tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa gaar ahaan hadalka cabdillahi ibni cumar inaan dib loo dhigin acmaasha saalixa ah weligaa dib ha u dhigin iyaaka wasawfa fa inaha min junuudi ibliis iska ilaali dib u dhigista camalka fiican ciidamada ibliis ku shaqaystaabay ka mid tahay wuxuu ku odhan doonaa iska daa'imi kaa dhow aad samayn doonta berri baad sadaqada la bixi buu ku odhanaya berri ayaad sadaqada la bixi nin baa wuxuu ii sheegay yacanaa qiso hadalkaasi dhabaynaysa nin baa wuxuu yidhi dhulkaa dhul meel fiican ku yaala magaalo magaalooyinka ka mid ah waddankeena waani waqfinaya si masaajid looga dhiso deetana markaasaa waxaan ku idhi imikaba warqadda qor ilaahay baa gooray kula gaadhi masuuli maya hargeysaan yaro gaadhaya markaan sidaa hargeysa uga soo dhaco ayaa insha allah warqaddaa qoraya inaan dhulkaa waqfiyey mabuu soo noqon buu yihi khalaas safarkiiba kama soo noqon wuu dhintay ka waran dib udhigistu aafada ay leedahay dhulkii waa iib buu bandhigaya imika waa laysoo xawakaa dhulkii waa la iibinaya dib udhigista ayaa aafadaasi keentay soo ma arkeysa marka camal saalixo aada samayn karto weligaa dib ha u dhigin waayo waktigaa aada leeda waan samayn doonaa inaad gaari doontid ma ogid ee ha ku xisaabtamin inta xaasilkaa ku xisaabtan bas wixii aanad gaadhin ha ku xisaabtamin kaan lam yakun waxaan jirin oo kale ka soo qaad وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحر من تشبه قفك إسوه كيسيا بقوم قوم فهو إسوه منهم يقع أيوك مديه يعني من تشبه وحلوغته إذا قفك لي ما دع مصم إياه وحرودتك لأقوها كان إياه ضدك أسي أيو لحكمي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان xadiidkani fiiha alxahu cala tashabuhi bisaalixiin wuxuu inagu dhiiri gelinayaa dadka saalixiinta inaanu isu ekaysiino oo wanaagga aynu kaga dayano haddaad saalixiinta iyo dadka wanaagsan aada isu ekaysiiso maxamed alayh isalaatu wasalaam saxaabad maxamedan wa saxaabatahu wa salafa hadihi lumma iyo ummadan qeybteedii hore khayrka badneed rasuulku uhi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum laa shaka iyaga ayaad la xukum noqonaysa waa inaad caqiidada iyaga uga ekaato iyo waxaad aaminayso qalbigaa ku guntayso iyo waddada aada marayso ee diintaada u marayso wa fiiha ataxdiiru min atashabuhi bilkaafiriin walmunaafiqiin walfaasiqiin wuxuu xadiidku ka digayaa inuu qofka muslimka ahi u ekaado gaalada iyo munaafiqiinta iyo faasiqiinta تحريم وإن هو أكاد وحرام أو عدم التشبه بهم وواجب مخالفتهم نوى السنة وحي التشبه هين اللي خلافة وحي وكان شاء إلا قد تقال وواجب وحنا لو قد شذا وحي يجا خصائص تودا كمدا إلى قاريه وحي قال هذا يجا يجا الدين أي كدكتان أقوى فقط saciidahooda oo kale haddaad ku waafaqdana dembiga iyaga looga qoraya adigana lagaaga qoraya saas oo kale caadaadka iyo dhaqamada iyaga u gaarka ah waayo haddii dusha la ysaga ekaado qulubtuna way isu soo dhawaanaysa walihaada kufaarta iyo muslimiintu waa inaanay dusha isaga ekaan ama ha loo qastiya arrintaasi ama yaa loo qastiyin qofka qastigiisu ha noqdo inuu kuwaa isu ekaysiiyo ama yaanu noqonin mar hadduu ekaaday wixii la diidayey waa dhacay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba jeer baa wuxuu yihi ha tukanin oo ilaahay u sujuudina markay qoraxdu soo baxayso ilaa ay kor noqonayso iyo markay sii dhacayso ilaa ay qarsoomayso waayo maxaa sujuudda lagugu diiday waa waktigaa shaydaankaa ku beega madaxiisa qoraxda waxaana u sujuuda qoraxda kuwa caawuda marka adiga iyo kii qoraxda usujuudaya dusha isaga ekaanaya hadda iraadadiina iyo qasdigiina waa kala duwanye soo ma arkeysa marka in dusha la ysaga ekaadaaba la diidayaaba gaal iyo muslimiina dusha isaga ekaadaan wax allaale wixii caadaad iyo dhaqama iyaga u gaara ama ha noqoto ciido iyo xaflado la samaysto ama ha noqoto dhar gaaro iyagoo ay xidhaan ama si gaaro ay u xidhaan ama ha noqoto waxa weeyaan timaha iyo qaabka loo xiiranayo qofka muslimkaa waa inaanu uga ekaan weeye oo uu ka fogaado mana mudna gaalo wax lagu daydo oo loo ekaado waxaana wax markaa aada looga xumaada in dhalinyarta muslimiintu ay kaga daydaan gaalada inta xunun mid gaaloo raama yeeshay baa la arkayaa jeex dhan oo dhalinyartii muslimiinta kamid oo raama labaad arkaysa waliba masaajidada ku jira walciyaadu billah dhinacna waad ka farxaysaa masaajidkii buu soo galay dhinacna waad ka naxaysaayo raamuu leeyi mid jumaykaana buu arkay oo raamalo kubadda ciyaara ama heesa dabeetana isna raamuu isu yeelay mid baa surwaalka jeexjeexaya surwaalkii jeexjeexa mid baa si isqalqaloocin ay ku jirta u soconaya oo isjajabinaya sidii ayaa qaar dhalinyarta muslimiinta kamid ahay ay u soconayaan hadi min adana hooseyntay kamid tahay inaad qof hoose ku dayato weliba wax hooseeya aad kaga dayato haddaad wax kaga dayanayso aad hiigsanayso waxa fiican kaga dayo horumarka adduunye uu ku jiro ee weliba diintaadana uga faa'iideyn karto laakiin waxaa noocaasa liita inaad kaga dayataa khisatu nafsi bay tusinaysaa dunuw lhima inuu qofkaasi yahay qof himadiisu aada ay uhooseyso waayo qofka himadiisu ay sarraysaa meel sar u hiigsadaa qofkay hooseysaana hoosunbu usii socdaa walciyaadu billah wallahu aclam waaxkama billahi tawfiq wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alih wasaxbi wasalama tasliima kaiira maxay diintu ka qabtaa tusbaxa in lagu tasbiixsado tusbaxu diinta ka mid maaha qofka aamino diinta inuu ka mid yahayna waa khaldan yihi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam fariisa ayuu ku tasbiixsan jiray farahana qofka raacaya oo laga dhawaajinaya yowma alqiyaama oo markhaati furaya tusbaxyaduna halkan ay ku hadhayaan wuxuu leeyahy nin baa noo yimi o wuxuu nagu uhi laba hablood oo dhulka gaalada tegaya u duceeya markaa ma loo ducayn karaa nacam waa loo ducaynaya laakiin waxaa loogu ducaynaya in ilaahay ka badbaadiyo tegitaanka dhulka gaalada nacam saacadda u dambaysa ee ducada la aqbalayo ee jimcaha ku jirtaa waa saacaddee waa waktiga koobane ka horeeya dhicitaanka qoraxda aakhiru saaca min yawmi ljumca saacadda loogama jeedo falakiga ee inagu aynu isticmaalno qiطca min alwaqti un baa looga jeedaa qeyb waktiga kamida marka waa waktiga u dambeeya ee ka horeeya dhicitaanka qoraxda galabnimada jumcaha hooyadoo ay dawa u socoto kana cabatay soonka maxaa la gudboon waxay ku xidhan tahay nooca uu yahay xanuunkeeda hadduu yahay xanuun aan la rajaynahayn in laga bogsado ama ay da-ba tahay oo la rajaynayn awoodiyo inay usoo korodho fidyaa laga bixinaya aliwarba miskiin baa la dharginaya haddii raashin qalan lagu bixiyana waa mud wey mud baa laga bixinaya lix boqol oo garam hadduu yahay xanuunkaasi mid la rajaynayo in laga bogsado haddii ay soontana soomku uu dhibayo way anfuraysaa marka ay awooddana way qallaynaysaa wuxuu leeya maa fadli badan inay fidyo bixiso iyo inay qallayso fadli badnaan maaha labada mid un baa waajib noqonaya wax la kala dooranaya maaha haddii hadhow qallo karayso inay qallaysaa waajib ku noqonaysa man kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukra haddaanay qalle hadhow toole inay awooddo aan la rajeynayn xanuunkaa awgii amaba se da awgeed markaana fidya ayuunbay bixinaysaa fidyaha iyo qalluhu labada kala dooranaya ma aha qofku marka uu dhintama waxaa lagu akrinayaa suuratu yaasiin xadiidka iqra-u calaa mawtaakum yaasiin xadiid aan saxay maaha xadiis daciifa wey saddex cilo ay u sheegeen culamaau lxadiid markaa xadiis daciifana xukum sharciga laguma dhisi karo waa loo ducaynayaa inay qur-aan lagu akrinayaa ma jiro waxaa dhacda inaan riyoodo mararka qaarkood taasoo aan qaar ka mida sidii ay ahayd aan u arko marka miyaan rumaysanaya riyada laguma dhisi karo xukun riyada ambiyada marka laga reebo waxyi bay iyadu ahayd laakiin riyada dadka kale xukum laguma dhisi karo waxaanay noqon kartaa mid waafaqsan tafsiirkeedu iyo xaqiiqadeedu ay waafaqsan tahay sidii qofku uu riyada ku arkay waxaa kaloo ay noqon kartaa mid khilaafsan oo aada uga fog waxaa jira ninkayga oo xidhan marka wax lacag ah oo aan oo uu haystaana ma jirto marka zakatulfidridii iyay waajib ku noqonaysa asalku waa inay ninka waajib ku tahay haddaanu haysan maal zakatulfidrida ku bixiyo haddii gabadhu iyadu ay leedahay maal ay iskaga bixiso iyadaa iska bixinayso waajib ay ku noqonaysa carruurtu hadday xoolo leeyihiin xoolahoodaasi ayaa laga bixinaya waajib ay ku noqonaysa haddii kalena waxba kuma waajibayaan ilahay baa hi laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha faataqu llaha ma statactum maxay diintu ka leedahay ciyaaraha la daawado sida kubadda cagta ee laga daawado qanawaadka aqalu ma fii tadyiici lilwaqt waxaa ugu yara ku jiraa waa dayicitaan waktigii la dayacayo qofka muslimka ahina waktigiisa ma dayaco waktigiisa ayuu ka faa'idaystaa qofka muslimka ahina waa inuu noqdo fi camali dunya aw fi camali alaakhira faida faraqta fansab buuhi ilaahay subxaana wa tacaala camal adduunyadiisa wuxuu ga taraya ama aakhiradiisa daawashada kubadduna midna waxba kaaga tari mayso waana min camali shayطaan kubadda ciyaarteeda iyo daawashadeedii waxaa in lagu beega bishii ramadaan oo dadka qaar ay ku seegaan soomkii oo ay soomiba waayaan ama ajarkii uu kaga nuqsaamo dadka qaarna ay ku seegaan qur-aankay akhrisan lahaayeen iyo qiyaamu leyl salaaddii taraawiixda iyo salaaddii tahajudka waa khasaara ayumaa khasaara wey waa qofkii ramadaantu ay usoo gasheen ramadaan ay ka baxday iyadoon loo dembi dhaafin waayo wixii loogu dembi dhaafi lahaa baanu la iman wax kaloo ka shaqaynayo kuwa khasaarooyin uu ka mid yahay kaas waayo su-aasha wuxuu leey ka waran laba haweena oo muxrim la-aan dhoofaya ma loo ducayn karaa dumarku inay safraan iyadoo maxram aanu la socon ama zawj ninkii qabay uma banaana nabi maxamed baana saari laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira ilaa wamacaha du maxramin minha gabadh ilaah iyo aakhiro rumaysan uma banaana inay safarto iyadoo aanu maxram la socon bimacnaa iimaanka ilaahay rumaysan tahay iyo rumaysnaanta aakhiro rumaysan tahay arrinta noocaasa waa inay ka celiso mar haddii masaafadu masaafatu safar ay tahay marka intaan duca la gaadhin horta waxaa loo sheegaya arrintaasi inaanay banaanayn oo munkarkaasi ayaa laga reebaya wuxuu leeya haddii aada riyooto habeen rabadaan oo biyaana aada ka baqanayso inay xanuun kugu siyaadiyaan maxaad isku daahirinaysaa salaadana ma tukan kartaa adoon maydhan qofka ay maydhasha ku waajibtee janaaboobay waxa waajib ku ah inuu maydho wain kuntum junuban fadaharuu buhi ilaahi subxana wa tacaala hadduu waayo biyo uu ku maydho ama biyihii uu ka baqdo baqa xaqiiqiya oo is idhaa xanuun baad ka qaadi doonta wuxuu ku diiriyeen aanu haynin ama xanuun hore u hayay uu sidhaa way kugu ziyaadin oo ay sii kordheen ama bogsashaday dib u dhigi doonaan iyadoo arrimahaasi aan mala awaal ahayn oo doonista naftu ay ka maran tahay ee xaqiiqada la eegayo markaa qofku wuxuu ku daaharo qaadanayaa ciidda salaadana markaa wuxuu ku tukanayaa gebagabaysi waayo su-aasha wuxuu leeyahay xaaskaygu waxay haysaa inan yar mar kastoo aan waxu sheego way caysa haddaan idhaahdo maxaad ii caydana waxay igu jawaabaysaa warqadaydiisii oo aanan jecelahay buuli laakiin iyadaa mar walba igule warqadaydiisii markaa haddaan uba ubadka ka qaado iyadana warqadda siiyo ka waran yacnaa gabadha noocaas oo kale ah haddaad ku sabri ku sabri kartid waad u sabraysaa laakiin waa nooca ay culimadu yidhaahdaan falaaqoodu waa sunna ugu yaraan waa mustaxab inaad furtaa ugu yaraan waa mustaxab taas oo kale haddii waxaa ka waantoobi weydo aqalu axwaali waa mustaxab inaad furtaa laakiin laa yajibu calayk waajib kuguma aha meher ma u qabanayaa nin taariku salaada gabadh tukata rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alcaahdu aladi baynana wa baynahum salaa faqad kafar asalaa faman tarakaha faqad kafar ballanka aniga ummadayda noo dhexeeya waa salaada qofka ka taga waa kufriy bayna alrajuli walkufr bayna alkufri walrajul asala marka salaadoo laga tago kufri buu ku sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaan lacag haysto lacagtaasina ay ku filan tahay hal qof xajkii aniga iyo labadayda waalid midna aanu gudan xajka keebaan lacagta kusoo keebaa lacagta kusoo xajiyay haddaad lacagta adigu leedahay aday waajib kugu tahay inaad ku xajido ile xajku waa faralku saaran wey markaa cid kale iska horraysiin maysa qofka dhinta oo la yidhaahdo marxuum maxay diintu ka qabtaa waa hadal aan sax ahayn marxuum macnaheedu waa kii loo naxariistay in loo naxariistiyo in kalena inaguma ogin qofka muslimkaa dhintay waynu u ducaynaynaa jannana markhaati uga noqon mayno naarna markhaati uga noqon mayno ka wanaagsanna wanaag baynu u rajaynaynaa ka xunna waynu u baqaynaa laakiin almuhim lafdi ahaan in la isticmaalo maaha laakiin dad badan waxaad moodaa inay uga jeedaan qofka dhintay un inay uga jeedaan markay leeyihin marxuum lowna low naxariisay inaanay uga jeedin laakiin kelmad ahaan baanay sax u ahayn ujeeddada waxay doonaysa baha noqoto waa min alalfaad almanhiya su-aasha wuxuu leeyahay rabadaan rabadaanaha kamid aan xanuunsanayo dawooyin baan qaadanaya dhakhaatiirtuna waxay igula taliyeen inaanan soomin markaa shan rabadaan ayaan marayaa ilaa haddana maan qalayn waxaan doonayaa rabadaanta kadib inaan qaleeyo miyaan soomaa oo waan qaleeyaa mise wax kale ayaa la iga baahan yahay haddii qalluhu uu kuu suurto galay oo aada qalayn weyday sidaana rabadaan kale ay kuugu soo gashay laba arrimood baa waajibkugu ah inaad soomkaa qallayso iyo maalin walba inaad fidyo raaciso miskiin aada quudiso haddii aanu qalla kuu suurtogelin muddadaa dheerna qalla ayuunbaa lagaa rabaa fa ciddatun min ayaamin ukar sidaa u yihi ilaahay subxaana wa tacaala aqalka aan ku noolahay baa laga daawadaa riwaayadaha iyo heesaha miisiga wata iyo waxa la midkaa markaan u sheego xumaanta ay leeyihiin iyo ciqaabka lee ka dhalanaya anigaa daalacay raaca waxaa lagu idhaahdaa khalaas adigu waajibaadkii ku saarnaa waad iska riday iyaguna way iska sii wataan iima joojiyaan maxaa ila gudboon mas-uuliyadda gurigana anigu ma lihi adiga waxaa ku saaran dadka inaad xaqa u sheegto wixii munkarana aada ka reebto ilaahay baa subxaana wa tacaala yihi laysa calayka hudaahum walakina allaha yahdi man yashaa aduu ma hanuunin kartid ilahay baa cidduu doona hanuuniya in calayka ila albalaaq inaad gaadhsiiso ayaa dushaada ah munkarkoodaana waa inaad ka fogaato وإdا رأyt الذيna يkuduna في آياaتina flا تqعd mعهm حatى ykuضوا في xadيiثi غayri markay heesaha dhegaysanayaan ama riwaayadaha iyo waxaa la midkaa waa inaanad adigu la joogin aad iskaga tagto mar haddii laga tegi waaye munkaraadka noocaas والlah أعلم وصلى الlه عlى نaبyina mحamd وعlى آله وصaحبه وsلم